waa ziyaaradii koowaad madaxweyne africa uu ku tago waddanka maraykanka intii loo doortay madaxweynaha biden tan ugu dambeysayna waxay ahayd tii john cafo uu ku aaday waddanka maraykanka two o eight taasa ugu dambeysay gaar ahaan kenya haddii laga reebo dhanka in ay danahooda gaarka oo dhanka businesska iyo ay ilaalsadaan waxay uga dhigan tahay in maraykanku bal ay kenya ay dhahaan inaysan u leexanin dhanka china iyo dhanka russia waxaa kaloo jira in waddanka kenya maadaama locationkiisa istraatiijiga iyo dimuqraadiyadda iyo wax noocaasna ayay aada ugu fiican yihiin ay ka caawinayaan kenya markaas fidiso haddii laga reebo kenyaanka oo aada uga hadlay diyaaraddii uu ku tagay maraykanka waxyaalo badan ayay kasoo faa'iideen hadday kodha noqoto musaacadada dhanka tacliinta horumarinta dhanka amniga iyo dhaqaalaha iyo arrimaha ku saabsan in la horumariyo institutionka dowladda intaasaa ugu muhiimsan su-aashaas ku saabsan yani ziyaaradda uu ku tagay ama visiska uu ku aaday waddanka maraykanka maxay maxay ugu dhigan tahay intaas ayay ugu dhigan tahay waxay kaloo ugu dhigan tahay in waddanka kenya maraykanku uu aaminsan yahay influencekiisii iyo mataqaanaa taahiirkiisi uu aaminsan yahay taasna keentay in saas lagu soo dhaweeyo reer kabed lagu soo dhaweeyo laguna soo dhaweeyo madaxweyneha kii labaad ee africa oo xeerkaas lagu soo dhaweeyo sida caafimaadka waxbarashada iyo nabadgelyada oo kale waxaa si weyn looga hadlay kenya waxyaabaha ay maraykanka uu ka caawinayo dhanka maraykanka maxaan ka ognahay danaha uu ku bedeshay marka ballaarinta saldhigga wajeer laga soo tago ballamooyin fara badan ayaa halkaas lagu soo qaaday qaar ha u badnaadaan in la siin doono loon guud ahaan waxaa areada laga rabay in bal la horumariyo waa tacliinta iyo arrinta ku saabsan caafimaadka iyo dhanka security-ga arrin fara badan ayaa ayaa la dhahay bal hala dacmiyo hana la horumariyo taasoo malaayiin lacag ama doolaraad lagu soo saxiixay mar badan maraykanku markay wax saxiixaan ama ay wax ku siyaan waxaa lagu eedeeya inay ka daba imaadaan oo kadibna iyakii uun ay qaataan taasna waa dood taagan laakiin bal aan sugno bal waxyaabaha ay ka qaban doonto kenya dhanka dhaqaalaha iyo horumarka iyo tacliinta arrinta ku saabsan amniga arrinta la xuso mudan waxa weye in kenya maraykanka saaxiib dhow ay la noqon doonto iyo xulafo saaxiibtinimo oo neeto ka tirsanayn maxay noqon kartaa saaxiibtinimadaas maxaase ka jira wararka diblomaasiyadeed ee sheegaya in kenya maraykanku ku bedelanayo saaxiibtinimada etoobiya oo kale oo laleeyahay booska addis ababa ayay geli doontaa nairobi waqti badan kenya waxaa loo malayn jiray inay dhanka iyo istiga ay fiiriyeen china ay fiiriyeen dhanka dhaqaalaha laakiin hadda maadaama isku soo dhawaadeen maraykanka iyo kenya taasi waxay keenaysaa in inay maraykanku ay xadideen ama ay meel ku xireen taahiirka ama influenceka ay ku leeyihiin chineska ama russia iyadoo aan ognahay in maraykanku saaxiibo fara badan waayey kuna waayey russia iyo china iyo dowlado kale oo influence ku leh africa tan marka waxay ka dhigan tahay in kenya mar labaad ay kusoo laabatay ama ay noqotay yani maxaa lee jiray soft power